Bilaanta Soomaaliyeed iyo weliba xilligii hore laga dhaliili jiray inyo wal anbaradana balse hadda iyo weliba jare bilaan badan oo walbaradiya bilaanta wala baradeenya bulshada lafdhabaran ah iyaduna inta badan iska taxluujiyayanga iyo bulshada hasaaranga walyaabo anfaco waan eed anfayla hana kumid ee bilaanta wala baradeen degmada Doble oo ku warbiyeen doorka horumarinta iyo arrimo bulshada anigu magacaygu uu yahay Aamina Faarax kana mid ah haweenka ku nool degmada Doble een haweenka wax bartay door aad iyo aad u muhiimsan ay ka qaadanayaan bulshada dhexdeeda bulshada dhexdeeda waayo haween wax baratay waa bulsho wax baratay hooyada maanta markay wax barato xataa haddaysan helin goob ay ku shaqayso ee wax ku barto waxa ay soo saareysaa uwad mutacalimiin ah oo xaafadeeda kasoo dhex saartay marka een haweenka waa laf-dhabarta nolosha hadday wax bartaanna waxaan aaminsanahay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal gabadha waxbaratay in ay ka wanaagsan tahay ninka waxbartay marka haweenka door muhiima ayay ka qaadan karaan haweenka dhanka nabadda aad iyo aad ayay uga qayb qaadan karaan magacaygu waa farxiya axmed waxaan ka mid ahay haweenka ku nool deegaanka dhoble haweenku door aada u muhiim badan oo aada weyn ay ka qaadan karaan hadday noqoto dhanka waxbarashada horumarinta waxbarashada dhanka caafimaadka iyo maxay aheydee wax walba iyo jaanib walba oo nolosha waa horumarka haweenka een waxay ka qaadan kartaa horumar aada u weyn waxay baraysaa caruurtii wax een maxay aheydee haweenku waa laf dhabarta bulshada haddaysan maanta haween jiri lahayn bulsho kala daadsanaa la heli lahaa waayo dhanka siyaasadda een haweenka qeyb ay ka leeyihiin waa fikradaha ay keenayaan